maxkamadda racfaanka puntland ayaa waxa ay day go-aano hore loogu riday siddeed qof oo hore maxkamad milatari ugu xukuntay dil toogashaa kadib markii lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid maalin isxaaq maxkamadda racfaanka puntland ayaa maantay xukun dila ku riday sideed eedeysane oo loo haystay ka mid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab islamarkaana lagu soo eedeeyey in magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga ay ka geysteen falal isugu jira dilal iyo qaraxyo sideedii bishii toddobaad ee sanadkan ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ay xukun dila ku riday sideed dhalinyaro ah oo loo haystay ka mid ahaanshaha al-shabaab inkastoo fadhiga maxkamadda racfaanka uu socday shalay iyo maanta islamarkaana lagu dhagaysanayay eedaha loo haysta eedeysanayaasha haddana ma jirin wax kabedel ay maxkamadda racfaanka ku samaysay go-aankii maxkamadda ciidamada ay horay u gaartay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa muddooyinkan ka socday howlgallo ka dhana kooxaha amni darrada ka geysta waxaana ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen dhalinyaro badan oo lala xiriirinaya ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab kuwa oo qaarkood lagu waayey tuhunkii laamaha amniga ha yeeshee qaar badan oo gacanta laamaha amniga ku jira ayaa lagu helay in ay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwa oo xukun sugayaal ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa xukun dil ah ku riday toddoba-iyo toban ruux oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin al-shabaab islamarkaana magaalada gaalkacyo ka geystay dilal iyo qaraxyo ay ku baxeen mas-uuliyiin iyo shacab afar iyo tobankii bishii lixaad ee sanadkan ayay ahayd markii magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu toogtay toddobiyo toban ruux oo maxkamadda ciidamada ay xukun dila ku riday kadib markii lagu helay dilal iyo qaraxyo dad lagu dilay oo gaalkacyo ka dhacay diwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo